ciid wanaagsan halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta internetka ee v o a somaly com
ciid wanaagsan fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa isniin sideedlabaatanka bisha julaay sannadka labada kun afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya daawada weesiyaan dhigo ah maxamed colaal xasan
waa takbiirta maalinta ciidda iyadoo maanta dunida muslimka ee dhulka soomaalida ee geeska afrika si weyn looga xusay munaasabadda ciidulfidriga
Like fire in Freetown, you begin to light it. Uh huh, uh huh, CD
waa fanaanka keenaan cabdi warsame oo ka qayb galay barnaamijka gaarka ah ee aan ciidda ugu talagalnay oo sidoo kale uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabduuli sheekh axmed goordhow ayaad maqli doontaan barnaamijkaasi balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dagaalka ayaa lagu soo warramaya inuu qaboobay marinka khaza iyadoo maanta ay ku beegan tahay ciidulfidri islamarkaana hogaamiyayaasha caalamka ay cadaadis ku saarayaan israa'il iyo dagaalyahanada xamaas inay aqbalaan heshiis xabad joojin ah soona afjaraan dagaalka dhiigga badan uu ku daatay ee saddexda toddobaad socda golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa ansixiyay war qoraal oo ku baaqayaan si shuruud la-aan ah xabad joojin loo dhaqangeliyo benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa diiday dalabkaasi una sheegay xogayaha guud guud ee qaramada midoobay in qoraalkaasi uu fulinayo rabitaanka kooxda xamaas hogaamiyaha xamaas khaalid mashaal ayaa dhankiisa dalbad in israa'iil ay soo afjarto duulaanka khaza islamarkaana raaciyay inaanu aqoonsan doonin jiritaanka israa'iil malaayiin muslimiina oo ku kala nool dunida dacaladeeda ayaa maanta u dabaaldegay munaasabadda ciidulfidri kadib markii ay soo guteen rukun ka mid ah arkaantooda islaamka oo ah soonka bisha barakaysan ee ramadaan inkastoo meelo badan oo dunida ah muslimiinta ku nool ay salaada ciidda iyo dabaaldegyada ku oogeen si farxad leh dalalka sida masar iyo indoneeshiya haddana maleeshiya iyo marinka khaza waxay u ahayd maalin baroordiiq boqolaal muslimiin ciidaysanayay oo ayaa isugu soo baxay masjidka qaranka ee magaalada kulalambur iyagoo u ducaynayay dadkii ku dhintay laba duyuuradood oo maleeshiya laga lahaa oo mid ka mid ah lagu soo riday bariga ukrain horaantii bishan iyo mid kale oo la waayey bishii maaj iyadoo ku jirtay duulimaad qadkiisu ahaa kulalambur beijin marinka khaza muslimiinta ayaa ducaysanayay kadib markii duqayntii ay israa'iil magaalada ku haysay ay yarahakatay waxaa kaloo ay u baroorinayeen geerida falastiiniyiin gaaraya kun qof oo ku dhintay weerarada israa'il saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay halkaasi ka waday
iyo ciid wanaagsan dunida muslimka ayaa maanta si weyn looga xusayaa munaasabadda ciidulfidriga markii ay dhammaatay bisha barakeysan ee ramadaan goobaha laga xuseeyo ciidda waxaa ka mid ah somalilan waxaana warbixintaa inoo soo diray wariyaha v o a hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidalfidriga ayaa si weyn looga oogay dhammaanba gobollada iyo degmooyinka somalilan iyadoo goobaha barxadaha waaweyn ee aalaaba salaada ciidda lagu tukado ay bulshadu isugu soo baxeen islamarkaana ay dadweynaha kala qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socotay xukuumadda iyo weliba axsaabta siyaasadda madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi saylici oo isagu dadweynaha reer hargeysa kula tukaday masku jaamaca bartamaha magaalada ayaa ugu horraynba bulshada hambalyo u diray munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidalfidriga
innagoo ummad islaama inaan ka soo baxnay bishii barakaysneed ee rabadaan inaan ku ilaahay ugu mahadnaqno in innagoo caafimaad qabnaan dhammaystiranno sidaa darteed maantoo ciiddii ciidalfidriya waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shucuubta islaamka meelay joogaanba gaar ahaan shacbiga somalilan dibadiyo guda meelu joogaba waxaan leeahay hambalyo ku ciida ciidda caafimaad bashbashiyo barwaaqo waxaa ilaahay idinka rajaynayaa in sanadka sanadkiisa ilahay inuu gaadhsiiyo caafimaadqab iyo bashbashiyo barwaaqo geesta kale cabdiraxmaan saliici waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee somalilan isagoo axsaabta macaaridkaana u soo jeediyey inay dhalishooda u soo gudbiyaan hannaan edeb leh isagoo dhinaca kalena cambaaraya duqaynta ka socota marinka gasa ee falastiin waxaa kale runtii maanta halkan aad iyo aad saynu la soconno shacbigii reer falastiin oo ummad islaama waxaa ku socda runtii xasuuq baa ku socda waxaan aad iyo aad u cambaaranaynaa falkaa yuhuuddu kula kacayso shacbiga reer falastiin ee maartada waxba galabsan lagu garaacayo maaratay diyaaradaha iyo maarata dabaabadaha aad iyo aad baan kaana u cambaarayna haddaynu uma islaama nahay waana ka soo horjeednaa runtii waxaan leenahay ha laga daayo dadka maatida ah dilka fooshaxun ee loo geysanayo munaasabadan ciid alfidriga ee sannadkan ayaa ah mid si weyn looga dabaaldegay guud ahaanba somalilan iyadoo munaasabadan ay ku soo beegantay xilli ay dalka ku sugan yihiin qurbajoog badan qaar ka mida bulshada maanta munaasabadda ka qayb qaadanaya waana wax ka weydiiya dareenkooga ku aadan munaasabadda ciidda ayaa ii sheegay
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah maxamed cabdiraxmaan jaamac maxamed xidig waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah khaasatan waxaan salaamayaa waalidkay aabbahay hooyaday waxaan salaamayaa xaaskaygii carruurtayda oo xaaliyan degan swidhen waxaan salaamayaa madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed siiraanyo gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka somalilan mudane cabdiraxmaan ciro golaha wasiirada bahda saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ciid mubaarak waayo fanaanka codka dahabiga leh maxamed axmed bakaal ciro ayaa isagana aan halkan ku arkaya ciid mubaarak marka hore ciid alcaafiya waayo yaad salaamaysa ugu horreynba waxaan salaamayaa waalidiintayda iyo xaaskayga iyo caruurtayda iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto iyo dhammaan ummadda reer somalilan iyo kooxdayda xidigaha geeska waxaa kaloon salaamaya madaxweynaha qaranka axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo madaxweyne ku-xigeenka waayo de kolley fanaan marka la yidhaahdo iday bulshadii cirla maqlaan codkiisa waxay filayaan sugaantii sugaan maxaad usoo qaban leedahay saaga kala duwan haddii aad eraya laba ka sheegto munaasabadda ciid alfidriga aawadeed
waxaan usoo qaban lahaa hees cusub oo imika aan ugu talagalay inaan kaga qayb qaato munaasabadaha ciidda heestaa waxaa ereyada leh xasan dhuxul laab saalax lixankana waxaa leh macalinkayga busi iyo muusigii macalinkayga axmed weli ibraahim maxamuud furnle heesta waxaa lalaa malaha malaha indhahan ilmada qubayo moogiidebada qalbiga irkato sidaan ku ahay allaan ku tusine waxaad ulateed ku ursantihiyo dunida idilkeeda cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa
wahagaag haddaba sidee looga ciiday dalka jabuuti waxaa inoo haya waryaheenna ramadaan muuse
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa kula tukaday salaada ciidda dadweynaha reer jabuuti goobta garoonka cawleed ee degmada rasdika ee jabuuti fooq qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti gaar ahaan marka hore carruurta ayaa sidan igu muujisay dareenkooda magaca bilan waad ciidaysaa hay waan arkayaa dhar qurux badan baad sidataa kulli baskoladna waad sidataa haye yaad salaamaysaa ciidda baabaa maama waxaan salaamayaa maamadayda waxaan salaamaya baabaagayga waxaan salaamaya awowgay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak bal ka waran ciidu miyaanayn iyo wanaagsanayn ciidu saako waa ciid wanaagsan weeyaan inkastoo dee suuqu sidii hore imika ahaynoo buuq lahayn magaaladu dee waxaan leenahay wallaahi ciid mubaarak unde ciid alcaafimaad babaxdo wallaahi waa alxamdulilah caafimaad baan haynaade
yoomka ma fiican waa alxamdulilah ilahi wuxuuna sii wahaynlaa kooxdiinan baslayaalku wakhtiga ciidda si fiican baad u shaqaysan soo alxamdulilah lacag fiican waan iska helnaa dadkuna bay faraxsanyihin oo lacag fiican waan siiyaan si yaroo raalle oo kala tagna waad kordhisaan maalintaa lacagta haddaan ninkii hayade ee qalbi nagu siiya waan ka qaadnaa kiyan hayni xitaa waan qaadnaa dhinac kale sannadkan waxaa ku cusub munaasibadda ciidda qaar ka mida qurbajoogta reer jabuuti ayaa go'aansaday inay reerahooda iyo carruurtoodu ay ku ciidaan jabuuti anugu waxaan reer birjigbaana birjig baan ka yimid reer jabuuti baan ahay magacaygu waxa weyni waa daahir cabdilaahi cabsiye markaas waxaan u iminday anigoo ciyaalkaygii wata waa inay dadkooga la ciidaan baad u keen waxaan u keenay dadkooga in la ciidaan ay bartaan dhaqankooga hiddahooga iyo sida loo ciido iyo dee sida ummadu tahay dadweynaha reer jabuuti ayaa lagu arkayay jidadka iyo dariiqyada waaweyn ee magaalada iyagoo sita labis qurxoon oo dhammaantood isweydaarsanaya ciid mubaarak xagga bilicda magaalada jabuuti ayaa aad looga shaqeeyey iyadoo sannadkan ammaankana si xoog leh loo xoojiyey rabadaan muuse v o e jabuuti sida looga ciiday gobolka waqooyi bari ee kenya waxaa warbixintan gaarisa ka soo diray waryaha v o e maxamed faarax shire guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolkani hal mar oo keliya ayay maanta wada ciideen ayadoo guud ahaan wararkaynu ka helayno qeybo badan oo ka tirsan gobolkanna ay sheegayaan in maanta laga wada xusay ciidda barakeysan ee ciidulfidriga garoonka jenaraal maxamuud oo ah garoonka ugu weyn ee lagu tukado gobolkani oo maanta isugu yimaadeen culimaa udiinka gobolkani ayaa shaaca waxay kaga qaadeen in khudbadahooda dhammaan gobolkani ay ka wada midaysan yihiin sugidda amniga iyo ka hortagga wax walboo dhibaato ku keeni kara gobolkani sheekh cali guuro oo ka mid ah culimaa udiinka gobolkani ayaa shaaca waxa uu ka qaaday inka culimo ahaan ay ka go'on tahay ka hortegidda cid walba oo xadgudub ku ah nabadgelyada gobolkani balse waxa uu digniin u diray ciidamada ammaanka ee dalkani kenya waxaa la rabaa dowladda askarta inay tusaan weji quruxsan oo nabadgelyada ku jirto oo ku jirto muxuu ahay wadaninimo ku jirto maxaa dhici kartaa hadda waxaa socotaa inay meelaha istaagi oo markaa dadka kibaana la weydiin leeta kibaana leeta kibaana leeta kibaana kibaanada nabadgelyada kibaana ma aha nabadgelyada waxaa kharibi waa waxa la waxa la qarxinaya waa inay baabuurta la baaro oo maaragtay wax qaraxi inuu la socdo la fiiriyo yay ahayd ma ogii bilcaanta amboogada soo gurani in waddada loo taagnaado baabuurka lagu guro oo kibaano un la weydiiyo ma taasaa nabadgelye noqoni taas nabadgelye ma noqonaysa waxay noqonaysaa inaad wejigii dowladda aad kharibayso oo musuq aad ku cesado waddani aadan ahayn ammaanka oo uu noqday khudbadahani kala duwan halbowlaha ay beegsanayaan ayaa waxay noqotay in siyaasiyiinta iyo weliba mas-uuliyiintuna ay noqdaan kuwo ka hadlo gudoomiye ku-xigeenka gaarisa county mudane cabdulaahi xuseen ayaa sidoo kale nabadgelyada amuurahaeda ka hadlay wuxuuna shaaca ka qaaday inay jiraan shaqaasi ka soo gudbaya xuduudda kenya niyadooduna ay tahay inay xadgudubyo iyo dhibaatooyin ka geystaan gudaha dalkani kenya dadka dibadda ka imaaday gaarisa soo galay nabad ha ku joogaan nabad ha ku joogaan isdilka faraha badan xabadda ka dhacayso magaaladan diyaar uma nihin diyaar uma nihin inay muslimiinta ay isdilaan magaxu noola keeno reer gaaris haddaan nahay taa ayada in la istaajiyo waaye waa la isgaranayaa indhaha la kala qaado muslimiinta dhib yaan loo soo jiidin xumaan halkan ka haystaan tilaabo weyn ayaa idinlaga qaadi ma aha inay dawladd idinka qaadi laakiin shacabka reer gaaris yaa idinka qaadi waanan sheegaynaa waan hadlaynaa habeenay dharaar arrintaa waxaan leenahay ha laga digtoonaado yaana lagu degdegin maxamed farax shire v o a gaarisa
wahagaag madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa goordhow magaalada washington kula kulmaya dhallinyaro shan boqol gaaraysa oo maraykanku uu ka keenay afrika kuwaasoo muddo toddobaadyo ah tababaro ku qaadanaya jaamacado kala duwan oo maraykanka ku yaala dawda ways ayaa qadka telefonka kula xiriiray xuseen barre aadan oo madasha shirkaasi goobjoog ah waad mahadsan tahay waxaa haatan aan ku suganahay xarunta hoteelka lagu magacaabo omni shirham ee magaaladani washington halkaasi uu ka socdo shir gaar ah oo madaxweynaha maraykanka iyo weliba madaxda dalkani maraykanka gaar ahaan xogayaha arrimaha dibadda iyo mudanayaal ka socda koongaresku ay kula kulmayaan in ka badan shan boqol oo dhallinyaro oo afrikaan ah oo iyagu ah waxa ay ka yimaadeen qaybaha kala duwan ee qaaradda afrika gaar ahaan afrikada saxaaraha ka hoosaysa kulankan ayaa qayb ka ah barnaamij ay dowladda maraykanka gaar ahaan madaxweyne obama uu isugu yeedho sanad walba dhallinyaro ka socota qaaradda afrika gaar ahaan kuwa iyagu howlaha dhinaca bulshada dhinaca ganacsiga iyo dhinaca horumarka ka shaqeeya taasoo lagu dhiirigelinayo si ay mustaqbalka qaaradda afrika u hantiyaan islamarkaana ay dhallinyaradu door fiican uga qaataan yaa ka hadlay ilaa iminka shirkaasi xuseen ilaa iyo hadda waxaa goobtan ka hadlay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo isagu si gaara socdaal uga yimid bariga dhexe oo uu halkaasi sida uu sheegay dhexdhexaadin uu ka wado arrinta ka taagan marinka khaza laakiin waxa uu sheegay in afrika muhiimad gaara u leedahay qaaradan aan idhaahdee in afrika ay muhiimad gaara u leedahay maraykanka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry waxa uu ku nuxnuxsaday kaalinta ay dhallinyaradu ku leedahay hogaaminta mustaqbalka afrika waxa uu sheegay in maraykanku ay ka go'an tahay in uu maal gashado islamarkaana uu kobciyo dhallinyarada afrika waxa uu sheegay in madaxweyne obama barnaamijkiisa ay ku jirto in la dhiirigeliyo dhallinyaradu siday uula wareegi lahaayeen mustaqbalka maamulka qaaradda afrika islamarkaana nabadgelyo iyo horumar waara looga dhalin lahaa waxa uu tusaale u soo qaatay dhallinyaro fara badan oo iyagu goobta ku sugnayd oo ay ka mid ahayd gabadh ka dhalatay dalka etoobiya oo lagu magacaabo ashatu oo iyadu kaalin weyn ka qaadatay sidii dalka etoobiya ay uga hirgelin lahayd mashaariic u gaara haweenka iyagu carruurta agoomaha haysta ma jiraan dhallinyaro ka socda geeska afrika oo ka soo qayb galay shirkaas oo ad halkaasi kula kulantay waxaa xusid mudan in kulankan ay ka soo qayb galeen oo ay haatan ku sugan yihiin haddii aanu egno geeska afrika gaar ahaan dadka luqadda soomaaliga ku hadla waxaa jira ilaa saddex dhallinyaro oo ka socota jamhuuriyadda jabuuti waxaa kaloo jira saddex dhallinyaro ah oo ka socota dalka soomaaliya waxaa kaloo jira iyaguna ilaa iyo laba gabdhood oo iyagu ka socda waqooyi bari kenya guud ahaan dhallinyarada ka soo qayb gashay arrintan ama barnaamijkan ka faa'iidaysanaysa waxa ay isugu jiraan ilaa shan boqol oo dhallinyaro ah oo jaamacado kala duwan oo dalka maraykanka waxbarasho ku qaadan doona iyo tababaro la xidhiidha horumarinta iyo hogaaminta kadibna waxa ay ku noqon doonaan qaaradda afrika
xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa qadka teleefonka igu warramaya waxa uu joogaa madasha kulan maanta madaxweyne barack obama uu la yeelanayo ilaa iyo shan boqol dhalinyaraha oo ka socda dalalka afrika oo magaalada washington jooga iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka gaarka aan ugu talagalnay munaasabada ciidulfidriga saare cabdixmed iyo xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya
damaashaadka daawada waa tahay ciid wanaagsan dhegaystayaal kulli caam wa antum bilkhayr ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu idinkugu talagalnay munaasabadda ciidda awgeed barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo sahre cabdi axmed waxaana ku maqli doontaan waraysiyo iyo murti aad u xiiso badan waxaana marti inoogu ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed sidoo kale goormaa kugu dambaysay fanaanka soomaaliyeed ee caalamiga ah ee kaynaan cabdi warsame waraysi aad u xiiso badan ayaannu idinka haynaa fanaanka kaynaan ku darsa taasi oo weliba waxaan idiin soo wadnaa oo aad barnaamijkani ku maqli doontaan qosliyaaga caanka ah ee ajakis qisooyin la yaab leh oo soo maray iyo weliba
fanaanka reer jabuuti cawaale aadan oo isaguna munaasabadda ciidda kala qayb qaadanaya dhegaystayaasha v o a aynu ku horeynay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayay noo suurowday inaynu waraysi la yeelanno inagoo uga faa'iidaysanayna munaasabadda ciidan ciidulfidriga xuseen barre aadan ayaa ah ugu horreyntii ra-iisul wasaaraha isagoo kula xiriiray khadka taleefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu weydiiyey munaasabadda ciidda uu dadweynaha u gudbin lahaa maanta dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan adinka iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dalkaiyo dibadiisaba waxaan idinku tahniyeynayaa ciidan barakaysan ulfitri waxaan ilaah ka rajeynayaa in wadaadadiina uu aqbalo caafimaadna aad ku gaartaan sanadkan sanadkiisa iyo barwaaqo iyo nabad ku gaartaan sanadka waa tahay ra-iisul wasaare ee sidaan ka warqabno muddo siddeed bilooda ka hor markii lagu magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa filaya waa ciiddii kuugu horreysay adigaoo ra-iisul wasaaraha bal dareen caynkeeya ayay ciidani kuu leedahay xaqiiqa dareen aada u wanaagsan bay ii leedahay waxaa dalku soo maray dhibaato badan haddana waxay u muuqataa in ummadda soomaaliyeed ay garanayso oo ay soo fahmayso dantooda in dalkooda ay naqadeeyaan inay dalkooda dadkooda walaaleeyaan inay dowladnimadooda dhistaan bilihii aynu soo dhaafnay soomaalidu waxay gaartay runtii horumar la taaban karo xagga siyaasadda iyagoo ay gobollo badan oo maamulla dhistay marka horumar fiican ayaa halkaa ka socda waa aada ugu faraxsannahay waxaan rajeynaynaa ramadaankan ramadaan in dalku uu nabad yahay in dadku u diyaargaroobayo inay noloshooda wax ka qabtaan oo horumarka dhaqaalaha inay u geystaan iyo dhisidda nolosho marka dareenkaygu aad buu u fiican yahay waa tahay mudane ra-iisul wasaare maadaamay munaasabad ciida tahay haddii bal aan siyaasadda ka yar ka nasanno oo aan dib taariikhda u eegno bal waxaad naga warantaa yaraantaadii ciiddi maxaad ka xusataa waxaan xusuusnahay annagoo runtii aad iyo aada u faraxna dhar cusub baa naloo gelin jiray habeenkii oranaana seexan jirin annagoo sugayna waa beriga inta salaada ciid laga gaarayo kadibna waxaanu booqan jirnay deriska waxaana la siin jiray wax ciid mubaarak la yidhaahdo oo markaa kuniyaal ah laakiin ka qiimo badnaa runtii farxadooda ay ka qiimo badnayd malaayiin waxaanu kusannahay odayaasha iyo aabayaasha iyo hooyooyinka oo isu soo baxa galabnimodana cayaaro la sameeyo magaalada anigu aan eh, ku dhashay oo aan ku ciidi jiray Eh, waxaa jira kooxo farabeen ka soo qaadata eh, damaashaad magaalada ku samaysa marka runtii ilaahay hadda wixii iyo wixii idaha aad iyo aad baan uxusuusanaya waxaan rajeynayaa eh, mar dhow in soomaalidu taay loo gudubto oo dadka walaaloobo oo nabadgelyo xumada iyo eh, colaada jirta laga boqo oo ciiduhu ay ku soo noqdaan sidii ay ahaan jirtay damaashaadkii iyo dabaaldegyadii iyo farxad Eh, haddana waa un la faraxsan yahay laakiin waxbaa kala dhiman taasuna inay dadka u soo noqotaan rajeynaya waa tahay n waaya runtii wakhtiyadan dambe sida ay bulshadu u xidhiidho iyo sida warbaahintu ay u shaqayso isbeddel badan baa ku yimid waxaa soo baxay dhalinyaro cusub iyo generation cusub oo n social mediaha waxaa la yidhaha ama barahan dadku ku xidhiidhaane twitterka iyo facebooka iyo em, aada ugu mashquulsan arrintaa xidhiidh ma leedihin ra-isul wasaare xiriir waa leenahay Eh, laba usbuuc ka hor eh, waxaan ka qayb galay eh, goob ay eh, warbaahinta ay ka lahaayeen sharciga saxaafadda ayaa ka qayb galay Eh, aniga iyo wasiirka warfaafinta oo runtii hawshaas ka mudahday si furan oo la wada fadhiya looga wada hadlayay sida eh, ugu habboon ee sharcigaasu u noqon karo mid eh, habeeya saxaafadda iyadoo xorriyaddii saxaafadda eh, mar walba ay tahay midda ahmiyadda la siinayo eh, iyo sida eh, eh, saxaafaddu ay kaalin eh, uga ciyaari karto kaalin ka xoog badan eh, ay uga ciyaari karto eh, sidii dalka lagu soo dabaali lahaa nabad iyo horumar eh, iyo dib celiso lagu soo dabaali lahaa marka waxay ahayd goob furan oo aada u wanaagsanayd eh, aniguna aan aada u jeclaysay waana jecelnahay in goobaha noocaas iyo isdhexgalka noocaasa eh, shaksi ahaan iyo xukuumadeedaba aan la yeesho wadaag
waa tahay kulla caam antumba khayr mudane ra-iisul wasaare n ciid wanaagsan baan mar kale ku rajaynayna wayid wanaagsan eh, bahda b o a eh, adiga xuseena iyo sahre cabdi axmed iyo dhammaan eh, saaxiibada kale v o a waa salaamahayaa waana idinkugu hambalyeelhayaa shaqada wanaagsan waxaan idin leeyahay wayid wanaagsan kula caamuanta bikheer adinka iyo eh, saaxiibadii iyo eheladaba kawiida wayid wanaagsan eh, sanadkan sanadkiisana caafimaad iyo barwaaqo aad buu u mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo khadka telefoonka ugu warramay xuseen barre aadan he ayuu kaasi ahaa
Waa maalin. Maalin. Waa maalin. Maalin. Waa qaran mushkilada lagama dhex maro. Milkaagiyo haddii aynu sahre ay ku sii soconno barnaamijkeenna ciidda maxaa kale oo aad inoo haysaa waa sidaasiyo xuseenow adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan idiin hayaa waraysi gaara oo ay v o eedu la yeelatay fanaanka reer kanada ee asalkiisa uu soomaaliga yahay ee dunida laga xiiseeyo heesihiisa kuna heesa luuqadda ingiriiska waa keenaan cabdi warsame dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah in waraysigan aanu dubnay maalin un ka hor geeridii fanaanadii weyneed ee saada cali warsame ee baha u naxariistee waxa uuna keenaan oo hadda safar shaqo ku maqan uu si aada uga xun yahay sida uu yiri dilka fanaanada isagoo qayb ka mida wareysigiisa markii ugu horreysay inuu sii duubnay uu ku soo hadal qaaday xiisaha uu u qabi jiray heesaha saada cali warsame haddaba keenaan iyo aniga waraysigiina dhex maray sida tan ayuu u dhacay keenaan cabdi warsame ku soo dhowow laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ciid wanaagsan ciid wanaagsan babaay ahlan wasahlan waa tahay ee waxaan filayaa dadweyne fara badan oo heesahaagii la saaxiib ahaa inay maanta ama caawaba codkaaga ka maqlayaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da bal dareenkaaga ugu horreyntii nooga waran Eh, waa waa salaaman tihiin soomaali meel walbay ku nooshahay ciid mubaarak ayaan leeyahay waa hagaag keenaan ee inkastood markii horeba ii sheegtay inaadan wakhti fara badan haynin haddana waxaan jeclaan lahaa ee munaasabadda ciidda maanta inaad bal dhegaystayaasha la wadaagto dareenkaaga ku wajahan ee soomaaliya bal ugu horreyntii waxaad wax badan ka hadashaa oo heesahaaga marar badan aan ku maqlaa soomaaliya soomaaliya muqdisho adigoo ka hadlaya ee Ah.
bal dareenka dhankaasi muqdisho kuu jiita iyo soomaaliya haddaad iiga waranto Eh, waa bahay soomaaliya waa waa meel aadi waa waa waa waddankeygii waa aad way igu weyn tahay waa meelaan ku koray waa ku dhashay muqdishoan ku koray En, marka ciido badanna halkaasaan kusoo qaatay En, marka intii maaragtay ciyaalkii halkaas ee wixii haddeer dad weyn iyo wixii filimbi wato ciyaala iyo wixii maaragtay insha allah nabaddu ay ay ay ay u fasaxayso maanta inay ciidaan ayaan aad iyo aad dareenkayga u- u- ula joogaa marka malaha waxaa ku muuqanaysa wadooyinkii muqdisho ee wadnaha namber afar iyo adigoo sii socsoconaya oo ciiddii dharkii ciyaalkii firimbiga la yeerinaya ee wakhtigaagii wixii ka horreeyay tobankaagii sano ha aad iyo aad iyo maaragtay wardhiigle ilaa iyo madiina ilaa iyo maaragtay eh, kaasbabalaare meelihii aan ku wareegi jirnay oo dhan waa tahay ee kenan haddii aan bal dhinaca kale u kaco heesahaaga had iyo goor waxa aad ku qaadaa ee heesaha raabka ah bal waxaad iiga warantaa in yar taariikhda raabka ee sida aad ku baratay ee waxa markii ugu horreysay inaad raabka tiriso kugu dhaliyey Eh, raabku horta marka hore sida ay dadka taariikhda eh, daneeye ay yidhaahdaan waxa waaye raabku wuxuu ka yimaadaa wa- wadamadeena adiga dhinaca africa iyo haddii si fiican raabka loo fiiriyo uu raabka oo markuu uu- uu leeyahay macno waa raabku wuxuu ka imaadaa gabayga waa garta Een, marka waxa waxa loo yaqaano waa rhythmic poetry marka waa gabaygu kasoo kasoo baxaaba Ee, ee, had- waxa raabku waa isbedelay oo haddeertaan waxaa laga dhigay waxaan macno lahayn laakiin ee, meesha uu ka imaanayo ee, marka hore ruudkiisa waxa weeye waa inuu gabay yahay wuxuu Ee, haddaad fiiriso maaragtay hareysiisa kaasheelaa naxariisto haddaad fiiriso ee, u- ee, sida uu u gabi jiray waxa waxa weeye waa waa waxa loo arki karaa waa raab Een, een, haddii aad ka saarto uun raabka maanta macnaha aan samaynaynin eh, laakiin adiga dhinaca gabayga aa uga fiirso anugu marka taasaan da- aan aan aan ay ay taasaan anigu daba raacay maaha t- tan amerikaanka waa run Tii uma- i- igama ahayn marka een laga yaaba inaad abwaankii weynaaye soomaaliyeed allahu raxmad ee carees ciise kaarshe sida ay luuqda u dhici jireen gabayadiisii inta badan aad dhankaasi ka raacday ha saas- saasay anigu ila tahay haddaan isfaaniyo xataa waa tahay waa tahay keenan caalamkao dhan aad ayaa lagaaga yaqaanaa waxaa lagugu xasuustaa heeskaagii labadii kun iyo tobankii aad ka qaaday ciyaarihii adduunka ee ka dhacaya dalka koonfur africa ee wave your flag bal heeskaasi ayadoo aan dhegaystayaasha in yar ka maqashiin doono miraha marka aad leedahay when i get older i will be strong be stronger ha they'll call me freedom just, Just like, like a it.
waving flag waa tahay
Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young. Singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me free. It's like a waving flag, and then it goes back.
waa tahay maxaa loola jeedaa Een, aba heestaas waxaan ka qoray sidii sidii caalamku ay ay maaragtay u u qabsadeen aniga waxay meesha ay ka timid heesta waxa weeye een, u- u- dadka maskiinta ah adduunka meel walba ay joogaan khaasatan ee, s- ee, ee, ee, dadka soomaaliya dadkeena ee, aan heesta u qoray oon oon oon oon oon siinayo encouragement een, Dhiirigelin.
insha allah in maaragtay uun wixii ee, you know dhib ku jira siday uga bixi lahaayeen ee, in- wuxuu waxaa lagu waxaa lagu ee, wa- waxaa looga baxaa dhibka maaragtay waa uun een, waa dream waa inaad maaragtay leedahay riyo iyo dadaal meel- ha inaad fiirinayso meel ee, ka fog maanta meesha aad joogto waa Eh, sax mana ka wado anu maaragtay eh, wadan kale kama wada laakiin waxaan ka wadaa circumstancega dhibka aad ku jirto maanta in aad arki karto in aad ka bixi doonto insha allah ilaahay hadduu idmo inaad ka bixi karto dhibkaas marka heesta meeshaasay ka timid
waa hagaag heeskaagaasi aadka u quruxda badan marka laga soo tago heesaha ee afka ingiliishka aad ku qaado sida middan oo kale ma jiraan heese soomaaliya ood qaado ama aad dhegaysato waan dhegaystaa marmarna soomaaliga waa waa waa qaadaa waa kusoo waa kusoo darsadaa aniguo af ingiriiskan wax ku qoraa ilaa ay maanta iskuma dayin inaan soomaaliya wax ku qoro because ku hadalkayaba xoolaa luuqiga gala saa ujeedid aad ba- Marka, aad baad u fiican tahay aad laakiin laakiin marmar waa iska soo darsadaa Eh, hees waxaa jirta en, eh, aan, eh, al- eh, albumka waving flag ay ku jirto hees heeso eh, on on xoogaha soomaaligana ku daro sida en, eh, he- heestii en, eh, roobaale on on soo bedelay en, eh, heestii kale oo sidii hogasha roobka aan ayadana soo bedelay soo casfiyey xoogaha En, si- eh, maxay ahayd sidii hogasha roobka adunbay ilaa ya- ya- heestaas haa waa heeskii ay qaadi jirta faadmo cabdulaahi kaahin maandeeq adunbay hilaaceen waa sax
There's no way to ride it, there's no way to fight it. And I kick and scream, but you got me despite it. And I got my pride, so I begin to hide it. Like fire in Freetown, you begin to light it. Uh huh, uh huh, uh huh. CD Hogasharopka. Uh huh, uh huh, uh huh. You shine down upon.
waa tahay waa tahay maxaad naga- maxaad naga xasuusin kartaa marka ee heesahaaga kale ee afka soomaaliga ah ee aad dhegaysato xilliyada fursadda aad leedahayen dareemayo wakhtiyada qaarkood markaad fasaxyada ku jirto inkastood mashquul badan tahay waxaan jeclaan lahaa hees inaad hees aada iigu weyn oon ilaa hadda si sax u dhegaysto inaad yana ii geliso haddaan dooran karo hees Een, een, aan aan aan aan ku ciido dadkuna igula ciidaan waa heestii eh, saade cali oo dalkayga waan jeclaa
Dadkayga waan jeclahay. Dadkayga waan jeclahay. Dadkayga waan jeclahay. Dadkayga waan jeclahay.
waa tahay kenan ugu dambayntii bal waxaad iiga warantaa maxaad ku tala jirtaa mustaqbalka dhow hamigaaga muxuu yahay Een, waxaan haddeer ku howl jiraa een, filim oon ka hadlayo oon qoray oon anigu een, direct garaynayo oo ka hadlaya eh, dadkeenna iyo dalkeenna waa tahay waa tahay waa tahay aad baad ciidda ee laanta afka soomaaliga
cabdi axmed adiga iyo dhegaystayaashaba soomaali meeshaad ku nooshihiinba ciid wanaagsan aad ayuu mahadsan yahay fanaanka weyn ee kaynaan cabdi warsame oo khadka telefoonka ugu warramayey sahre cabdi axmed oo istuudiyaha igu wehelisa xuseenow waxaa naga xusuusina heeskaasi u dambeeyey heesihii ee uu doortay ama uu qaadayay fanaanka keenaan cabdi warsame ee saade cali warsame ay ku luuqayn jirtay een waxa uu dib nooga soo wacay idaacadda markii aynu dubnay kadib geridii saade cali warsame isagoo ka tacsiyeeyey dhibaatadii iyo geridii naxdinta lahayd ee saade cali warsame waxa uuna sheegay guud ahaan ummadda soomaaliyeed inuu uga tacsiyeynayo ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e waxaanad ku guda jirnaa barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda barnaamijka waxaa idiinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo sahra cabdi axmed sahra oo barbarkeeda fadhida ayaa waxaan arkayay goorahanba iyada oo qoslaysay sahra maxaa kaa qosliyey waa tahay xuseen barrow aniga iyo adiga iyo dhegaystayaashaba wax naga qoslin doona ayaa iga qosliyey waxaan ku qoslayay waraysi aan dhowaantan la yeeshay qosliyaaga iyo jilaaga caanka ah ee ku magaca dheer jakis ay ku sugan magaalada muqdisho isagoo jooga halkaasi ayayna sheekadani na dhex martay bal adiga iyo dhegaystayaashana waxaa laga yaabaa qosolka aawadi inaad kuraasta iyo gambarada aad ka daadataan bal ila dhegaysta waayahay ajakisow magacaagoo dhammaystiran maxaad dhegaystayaasha ugu sheegi lahayd magacayga oo dhammaystiran haddii aan sheego waa cabdi muriidi dheere ajax waayahay ajakis goormuu kuu baxay maxaase lagugu bixiyey ajaxis waktigaasii baxay waqti dhow ma ahaa wuxuu igu baxay secondary school fifteen mayaan dhiganaay aniga eighty four eighty five kiyaas ii baxay wuxuu ii baxay eighty three eighty four kii oo ii baxay magacaan ajaxis cabdi muriidi muriidi charles ay idhii jireen muriidi charles charles charles ii dhaayeen haye ajakisay afkooda afkooda baa jakis iska qabtay be naanesa dadkaa kuu bixiyay may adima baxsan kartid mogtahay sax waaye yaa dugsiga sare fifteen miyay igu baxday kun sagaal boqol ee, ee, waxay ii baxday maxaan hadday maxaan ku dhahay siddeetan iyo afartii waa la hilmaamaa zaara siyeetii afartii ilaa siyeetii shantii ii baxday haa waa tahay waa tahay dad badan markay magacaaga maqlaan qosol ayaa iska qabanaya maxay kuula tahay in lagugu qoslo wallaahi waxaa laigu qoslay ilaahay yab isubi mahino this is gifty for my allah haye waa tahay haddii ilaahay ii waayaa ilaaha ku siiye waa gartay een dhinaca facebooka waxaad dhigtay ee fariin aad leedahay ha la ii dhaafo magacayga een facebook ayaan la iga qaraaban magacayga marka maxaa kugu dhaliyay fariintaas wallaahi dad badanaa igu dhaliyay abay aniga facebook facebook iyo wejibook iyo facebook iyo ganfuur book ana tabar buu ahay nin weynaa ahay waa shaqaysahay shaqadayda iyo minankaygaan u galay marka dhalinyaro badan oo oo meelahaas joogto aa magacayga macnaha aa aa dadka waxyaabo oo xunxun ku gaarsi jiray si qaab daran ay u isticmaali jireen oo mistake ah marka dhalinyaro badanaa igu ay ku dhiirigelisay shigshig yar la dhahayo iyo yargabinda la dhahayo iyo macnaha facebook magacaaga lagu qaraabanaya nin sharaf lahaa tahay nin sumcad lahaa tahay nin iyo oo macal macnaha sawirkaagii dadka adduunka jooga ay jecel yihiin aa tahay ah. laakiin magacaaga si qaldan loo isticmaaloya deena dadkaas deena lagaa qaado way asan deentaada inaa naqshad ma rabtid Waa hadal tas.
waxaa leedahay aniga dadkaas aniga ma ima tilaan facebook aniga ma lihi haye khaladayna ku tahay inaa facebook oo iyaga ay leeyihiin anay igu magacaabaan haddii aan suubsado oy naqato anaa soo istaagaayo saan camal aan usoo istaagaa video aan duubi marka waxaan dhahay burcad badeed waa la arkay burcad facebook ebedkay ma maqlinayo rin dadka Waa aniga tahay.
dadka muslim haddii layahay wax alla waxay dhibaato geystaan aniga yaa lii macnaha yaa lii dul saarin Waa aniga tahay.
macnaha aniga nin ad- adduunka dhan nin sharaf la-a ka ahay dadka way jecliyiin anna waa jeclahay aan intaas uga gudubna taasi bal heesaha xamariga ayaad qaadaa oo lagugu bartay dhinaca kale haddaad bal hees yaroo gaaban aad qac nooga yara siin karto maanta maadaama maalin ciida ay tahay maalin farxadeed dadku dhinaca kale heesay kaa dhagaysan jireenoo waxay raadinayaan bal ajax iyo heesihiisii xamariga ahaa dhinaca komikada ahay laakiin haddana markii xafladaha iyo meelahaas laiska joogo waa iska gashtaa waa iska gashtaa marmar waa qacanka siiyaa tii xafladaha le qac nooga sii wax waaye komika waaye waa dadka macnaha inaan ka qoslayo waaye heesihiina waa ka saa camal ah. hees waxa waaye warkiiyoo la dubi komikana warkiiyoo la shafgubi camal le waaye marka adi adoo hilib marna guwo oo shaf guwo sid marna kalaanka loo sid camal ah. laakiin aniga fanaan oo heesaaya iyo waxaas ma ahin. haddana marmar waa heesaa suxufi hotel iyo hoteelada waaweyn markii lagu marti qaado waa t- si loo heesaan ka saamfahmino haddii lamada isku darsadan waxaan ka cabsadaa inaan liyo cayuum bal isku darsa cusbo iyo waxaan kuu xiraa ciid laguma cayuumayo caawe ciidda aawadeed maxaa keenay kaligayna noqde waa kadee dadweye kici waayaye kici waayaye kululaa jecel kici waayaye yaankaashahaa yaankaashahaa kurba aan arkee yaankaashahaa waxaa igu soo dhacay heeskaasi xabiib sharaabi oo inta badani aan saarno heesihiisa waa tahay maqlaan umalaa inta kale la dhamaystiri kar waa la ogyahay waaye ajakis oo anna mid baan kuu dooqayaa ila dhegayso heeskan
bar waxaa la dhigtaaye goobtuu la gudboone gilligadaasha waa guuriga kama hore
goone ganigadaasha waa guuriha kama go-e baram baram baram barararararam gabar galaaskeeda le aada u mahadsan tahay ajakis ciid wanaagsan adiga iyo asxaabta dhammaan ciid wanaagsan maasha allah ciid wanaagsan saaro ciid wanaagsan adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o eda meel walba oo ay adduunka ka joogaan ciid wanaagsan yaan idin leeyahay v o eda kulmiye macnaha ka dhegaysta dadka oo adduunkana saasaan leeyahay Een, dhammaan dadka adduunka joogo wixii taageera ii ah inta taageera aan leeyahay adduunka ku- oo ku farjisan oo oo oo oo oo galey camal ugu farjisan iikana waa salaamaa dad aad iyo aad ii jecel waaye igana waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikheer ciid wanaagsan anaka yarxamaradiina waxaan dhahnaa ciid mubaarag wacleynaa wacaloosha waxaan cunaa unuka Xalwad.
waxaan cunaa xawlo Xalwad.
buskut tingooni kakac baycun kaliyo maanyo kala muudo calanji haa wa kaasa macmacaankan aad Ba- baajiyahaas baajiyaha iska badinhay waaya hay waan i salaamaa adi iyo dhammaan iyo eh, kulli waan i salaamaa walaashii sahro
kaasna aan kaga gubno fanaanka cabdi muriidi ajakis oo u waramayay sahre cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda waayahay xuseeno waad aragtaa facebookgii aad baa looga cawday n ajakis waxa waaye inta aana ka duuban barnaamijka ayuu muddo aad u dheer wuxuu igu celcelinayay arrinta facebooka walaac weyn bay igu haysaa marka waxaan rabaa saar
maxay tahay marka walaaca ku haysaa
waa iyadiyoo la isticmaalayo qofkii magaciisi iyo sawirkiisi labadaba marka waxaa laga yaabaa dad si gaara ah jakis ay isu maaragtay sheeka yaqaaneen asxaabtiisii hore kuwa doondoonayo lahaa halkeed kala hadashaan in dhammaanba fariimihiisa ay ku qulqulayaan qofka kale ee asaga iska doonaya marka arrintaasi culeyskeeda soo kulama laha aad iyo aad ugu dambayntii laakiin sahre ayaan kaa dhex galay waxaan jecelahay inaan iminka adiga dhegaystayaashaba inagoo kusii socon doono sheekada facebook oo qaybtan aan kuu soo wado ay iyadu lafteedu ka mid tahay waxaan jecelahay inaan iminka dhegaystayaasha usoo gudbino dhinaca suugaanta iyo heesaha dabacsan waxaa goor dhoweyd aanu khadka telefoonka aniga iyo sahre cabdi axmed oo barnaamijka ila daadahinaysa aanu waraysi xiise badan la yeelanay fanaanka da'da yar ee reer jabuuti cawaale aadan daheeye isagoo ku sugan magaalada edmonton ee dalka canada kullu caam wa antum bilkhayr ciid mubaarak dhammaantiin Een, waxaan salaamayaa kow marka u horeysa hooyadii gacalo hooyadii macaan xaawo cumar cawaale oo ku nool magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti waxaa kaloon raacinaya aanu marnaba ilaaweyn xaaskayga mahdiye xuseen cateeye iyo afarteeda caruura oo magaalada ottawa ee caasimada dalka canada ku nool Een, waxaa kaloon salaamayaa dhammaan ehelada iyo qaraabada asxaabtay intii muuqayga taqaanaa intii magacayga taqaanaa intii een, shayd aan iska naqaana iyo intii aan si dhow isku naqaanaba Een, waxaan salaamayaa bahda v o a dhammaantiin waan isoo salaamaya ciid mubaarak Een, fanaaniinta si gaar aan u salaamayaa Een, waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ummadda muslimka dhammaan Een, waxaan marnaba ilaaweyn inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun saade cali warsame marnaba een, lagama aamusi karaan umalaynaya een, geerideedii Een, kulley geeridu waa xaq wayna wada sugaysaa Een, waxaan u een, leeyahay ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay jannada jannooyinkiisa ha ka waraabiyo Een, eheladii iyo qaraabadii ay ka tagtayna ilaahay samira iimaana ka siiyo annaga oo ah bahda fanaaniinta iyo idinka oo ah bahda saxaafadda oo aan mar walba isla joogno oon kala maqnayna waxaan leeyahay ilaahay samira iimaan ha naga siiyo shacab weynihii codkeeda jeclaa ee muuqeeda jeclaana waxaan leeyahay ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo Een, iyadana ilaahay waa baryo ramadaan ayay dhimatay iyadoo sooman bay dhimatay ilaahay jannada jannooyinkiisa ilaahay ha ku arjaco aamiin ilaahay u naxariisto saade cali warsame waad mahadsan tahay cawaale su-aasha ugu horeysan jeclahay inaan ku weydiiye waxay tahay maanta waa maalin ciida cawaale sidaad la socotid marka subaxdii ciidda iyo jabuuti bal maxaad tabaysaa maanta laa ilaaha ilaa har xuseinow de xusein horta kulley een, labadeenu isku wax meel tabaynaa waan umalayn Ha, hey.
Een, Mhm.
kulley waxaan tabayaa dadkii aan lasoo koray baan tabayaa waxaan tabayaa waxaan tabayaa ehel iyo gacal iyo xigto iyo walaalo iyo dadkii aan aan aan wax ku dhex ahaa ayaan tabayaa waxaan tabayaa een, dhulkii aan ku ciyaari jiray baan tabayaa waxaan tabayaa waxaan tabayaa wadankii de kulley waad iska garan kartaa een, ha heestii waa tii odhan jirtay een, een, haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo somahayn marka kulley waa waa wax way maatabayaa n n laakiin haddana saasay tahay dee noloshu n nebi nebiyullaahi maxamed caleyhi afdal salaatu wasalaam ayaa ayaa ayaa ayaa dhulkiisa isagoo jecel ka tegey laakiin kulley haddana saasay tahay anigoo waxaasoo dhantabaya Een, haddana waxaan leeyahay dee kulley adigoo bad qaba iyo dadkii oo bad qaba iyo dhulkii oo bad qaba iyo jabuuti oo bad qabta iyo ummaddii oo bad qabta iyo dhulkii oo sidii ilaahay mara kugu simo ayaan mar walba niyadeeda ku dhistaa waxaan filayaa heesahaagii hore inay bad yihiin oo kuwo badan annaga iyo dhegaystayaal fara badan bay aad u jecel yihiin ugana helaan marka n heeska aad isleedahay maantaba dadku ha kugula ciidaan ood ku horumarin lahayd heesahaaga ma annagaa dookhna oo kuu soo qabanna mise adiga ayaa maaragtay la soo boodaya kulley horta waa munaasabad ciideed een hees waxaa jira een ciidda aan u qaado labadii kun iyo sagaalkii ayaan qaaday waxay leedahay caruur iyo ciroolaba ciid mubaarak ciid mubaarak wiilal iyo gaalado ciid mubaarak ciid mubaarak
Ciid mubaarak
caafimaad sareecana caafimaad sareecana dhammaan ku ciida waa maalin ceebiyo calooshunoo la dhowdo calo laga xishoodo layswada cafinayo nabad ku ciida caruur iyo ciroodaba cid mubaarak cid mubaarak hilal iyo cadrado cid mubaarak cid mubaarak caafimaad sareecana caafimaad sareecana dhammaan ku ciida amahan islaamkaba cishadani dhammaantood caado waxay u leeyihiin nabad inay ku ciidaane ciid mubaarak mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak wiilal waa tahay xuseenow een waxaan ku xasuustaa cawaale heesihiisa aan dhagaysanay ee qiimaha leh kuwo badan oo ay ku jiraan haddii aan ismoog kaa aarsan lahaa ayaha dambiyo rajaan eegaya waxaan kaloo xasuustaa heeskii bartaad ku nooshahay usoo boqoolay intaan bukooday bestay ahaaday een waxaan kaloo xasuustaa intaan laasimay een haweenma u loolay waaxyaha iyo heese kaloo fara badanoo dhammaantood jaceylka ka sheekeynaya ma waxay kaa tahay dabiib caashaq ma waxay kaa tahay garwaaqsi een ma waxay kaa tahay garnaqsi mase catow ayay kaa tahay iyo calaacal heesahaasi jaceylka tirada badan bal nooga dhac waxa aad ujeedadaad ka leedahay waka n n horta wallahi zahray n kulley fanaanku wuxuu ka hadlaa uun n bulshada wax ku dhex yaala ama uu bulshada ka dhex arko ama isagaa ka hadla wax bulshadu ka dhex arkay ama abwaanka ayaa ka hadla oo fanaanku tabiye ayuu noqdaa n sometimesna waxaa dhacday in fanaanka laftarkiisu isagaba n uu reero jacayl noqdo oo cayn jacayl loo qabto n laakiin n anigu waxaan isleeyahay laba heesood ayaa heestahayga ku jira n aniga no nolosheeda ka hadlaya waat n inta kale n waxaan aaminsanahay inaan bulshada ka dhex hadlayay labadaa heesood n waxa weeye mid waxay dhahdaa qormada noloshaa tahoo naftaada ila qaybsataa indhaha qurux baad u tahay qalbiga farax baad u tahay n heesta labaadna waxay leedahay mahdiyay ku doorto jacaylkaadu waa deeq mahdiyay munay dantayday dadaadii xambaartiyo kuwaad dihatay een dhalay sidaad ugu dadaashiyo sidaad noogu diran tahay ubax dunida yaalo abdoorsan n heeska xaaskaygaan u qaaday n waxaa sameeyey cabdillahi xasan geni oo idinla joogaa n wadanka maraykanka waana hees aan isleeyahay kulley n wuxuu ku fadhiyaa noloshaada laakiin labadaa heesood mooyaane n inta kale waxaan ka dhex hadlayno bulshada waa tahay cawaale een waxyaabaha imika dadweynuhu ku xidhiidhaan waxaa ka mid a aaladan casriga dhinaca internetka iyo bogga facebooka xidhiidh intee lag baa idinka dhexeeya cawaale adiga iyo facebooka n wallahi xidhiid fiican baa naga dhexeeya laakiin labadii kun iyo iyo sideedii ayaan ku furtay magaalada nairobi anigoo jooga n labadii kun iyo tobankii accountka waan xidhay mid kalaan furtay n kii kale ayaan isticmaalaa ilaa hadda laakiin labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii november waxaan samaystay page ama fan page ay ummadda igala xidhiiri karto because kii kale shan kunun baa dee lagu ogol yahay dadkiina shan kun waxay ku gaadhayaan bil gudaheega marka waxaan furtay mid kale oo oo oo fan page oo dad badan i qaadaya dabcan waana kan idinkala socdo idinka dhan v o a soomaali kaasaan idinkala socdaa idinkana kaasaan bulshada badiyaa ka wada xidhiidhnaa meel kasta dunida ka joogaana aan aan aan aan la socdaa sida laga warqabo facebooka qisooyin badan iyo dhacdooyin badan baa ka dhaco oo dhalinyartu isku gudbisaa marka waxyaabihii ugula yaabka badnaaya ee facebooka kaa soo mara maxaa ka mid a
horta waad casusay hees waxaa jira hadduu ilaahay lagu simo oo nafta hayno bisha sideedeeda soo baxaya aniga iyo fanaan dhalinyar ah oo oo soomaaliyeed oo aan aan surprise habeenkaa kaga dhigi doono oo aan dadka usii sheegin ayaa heeskaa wada qaadayna waxa ay qabsaday qisadii ugu yaabkaas badneed waxay ahayd kulley so- waad iska taqaanaa xuseenow soomaalidu wax ay ka siman tahay oo ay ay ay ay taalad ilaahay u siiyey waxaa jirta n n suugaanta waxaa kuu soo galaya maalintii twenty four hourskii waxaad helaysaa ama labo ama saddex abwaan oo dhalinyar ah oo ku- oo ku oranaysa ma garanaysa ereyo ayaan jecelnahay inaan ku dhigno waxaa dhacday n n qaarkood n ereyada ku dhibeen dee waaba iska jajaban yahay qaarkoodna waaba ereyo dhisan oo aad u qurux badan adiga dhan kaasa kicinaya waxaa dhacday hees buu nin ii soo diray markaasaan qaaday heeskii laxan baan u sameeyey n musigii baa la tumay yarkii ila qaadayay ee fanaanka ahaa ee saaxiibkay ahaa baan u diray beedkiisii anna beedkaygii baan qaaday heestii baa la duubay vidiihii buu soo duubay anigana vidiihii baa layga duubayaa bisha haddii ilaahay idhaahdo n n n n sagaal iyo labaatankeeda markuu yimaado ninkii iga duubayay baa wuxuu igu yidhi war heesta yaa sameeyey markaasaa tiri facebook markaasaan ku amay samey kaale soo saar war waxaan idhi war waxaan idhi adeero heesta inayna soo baxdo waan doonayaa oo inay ka xadho ma doonayo oo ujeeddo aad u qurux badan bay ka hadlaysaa Ay.
agwaankiina ma aqaane maxaa mala n marka n ilaa hadda malahiga lama hayo oo Hay.
oo- oo oo xataa n n dadka dhegaystayaasha mala laga sugayaa n n v o a dhegaysanaysa inay nala taliyaan bal inay baafiyaan ciddii heestaa samaysay Am- amaba amaba nala taliyaanba laakiin waxaan ka baqayaa in qof walbaba uu soo sheegto waayadan laguma kala tage oo maya de that's why that's why waxaan usoo qori waayey ereyadii aan u oran waayey ereyada ereyada ereyada ayaan le Waa because waxaa dhacaysa ereyada ayaa- ayaa la haddaad tidhaahdo inuu mid kastaba idhaha aniga hala mood marka waxa weeyaan heestaas lama yaqaano ciddii samaysay facebook baa dhalay waa la eegi soo wadaan baan ku idhaahda inkastoo dad badani ay dhibaato ka sheegtaan iyo lugooye facebook ana haddana dhinaca kale waxaan u bixiyey ee dal dhoweeye oo saaka markaad soo kacdo facebooka aad daawato shanta kun ee qof qaar ka mida oo badan ayaa waxyaabo kala duwan qof kastoo geed hoostiis jooga wuu soo gelinayaa marka horta waa runtiin n anigu n waan jabuuti markaan joogay iyo markaan inta joogay labadaba waan waan arkay n waxaan ka qayb galay tiraba afar xafladood oo oo oo oo aroos ah oo qoys muslima oo abuurmaya ah oo facebook ay gabadha iyo wiilku isku barteenna waan ka qayb galay n kulley waxaan odhan karaa n n inta uu uu uu dhibaato leeyahay inta uu wanaag leeyahay marka lagu miisaamo intuu wanaag leeyahay ka badan baan anu aaminsanahay ugu dambayntii cawaale waad ku mahadsan tahay waxaan ku leenahay ciid wanaagsan waxaan jeclaan lahayn aniga iyo sahre iyo dhammaan dhegeystayaashuba heestii gebagabada ee aan barnaamijka kusoo xuli lahayn inaad noo soo xushid waxaan soo qaadan lahaa hees uu sameeyey saaxiibkay xasan la salaax uu sameeyey baan soo qaadan lahaa
daaxaanaynigagiyo dumarka eegtay oon kaa xigsaday asaagay
Dahaan aynigaagiyo dumarka eegtayoon ka xigsaday asaagay waa ku faraxsanahay intaad janiska ay siiseen ummada soomaaliyeed meel kastay dunida ku joogaana ciid mubaarak ciid wanaagsan cawaalow ciid mubaarak sidaa iyo si la-eg walal macalin dumarka eegtayoon ka xigsaday asaagay anna adiga kuma niqin axdiisa ama wanaagiyo jacaylkaan abuurnay hadduu sameeyo niqmayawgay
aad ayuu mahadsan yahay fanaanka cawaale aadan oo isagoo jooga magaalada edmonton ee dalka kanada khadka telefoonka noogu warrameeyay aniga iyo sahre cabdiaxmed halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a annagoo ku guda jirna barnaamijkii gaarka ah ee aanu ugu talagalnay munaasabadda ciidda waa tahay xuseenow gebagabadii ayaan ku sii saqaynaa dabcan bartanka ugama jirno barnaamijku wuu sii dhammaanayaa sida muuqata laakiinse maantaoo dhan waxaan la soo siqaaya mataqaanaa hee stuudiyaha bal inaan iraahdo xuseen waa dhankaagie qof walibaba markiisa ayay haysataa ee musma kula kortaan maqli jiray waaye waa markaagie hee maalinka ciidda ee maanta ah haa maxaad jecesha inaad dadku u sheegto horta waxaan jeclahay inaan hambalyo u diro dhammaan ummadda islaamka ah meel Mhm.
kastoo ay joogaan Mhm.
waxaanan leeyahay kulla caam wa antum bikhayr marka xiga waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan aan u rajeeyo nabad iyo farxad iyo raynrayn baraaro iyo bashbash iyo barwaaqo aad iyo aad intiiba iga dhammaysay laakiin anigu waxaan leeyahay intiina caruurta gacmaha haysa intiina quruxda badan ee dharka fiicfiican ku ciidaysa intiina damaashaadka iyo fasaxa shaqo ku jirta dhammaantiinba hambalyo ayaan leenahay laakiin yaanan ka tegin fursadda annagoo annaga lafteenna ka faa'iidaysanayna yaa inta magaceenna iyo muuqeenna taqaana Ha.
iyo magaalooyinkii dabcan aan ka nimid Ha.
waxaan leenahay asxaabta iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo waalidiinta iyo dhammaan ku ciida ciid wanaagsan annagoo ku hadlayna magaceenna iyo dhammaan magaca shaqaalaha bahda laanta af soomaaliga idaacadda v o a meel kastoo joogaan heeskaasi ayaan jeclaan lahaa ciidda ku salaysan inaan dadka dhegahooda uga sito ma muusir gelaayo cadliga mixnadii sanadka dhan soomay lamasaxa ilaaho sanadka dhan soomar lamasaxa ilaaho ay marwada ilaaho ciid wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan dawd mar haddii xuseen iyo sahar ay ka faa'iidaysteen wakhtigii oo ciiddii ay ka faa'iidaysteen bal adigoo faraxsan baan ku arkayay salaadiin oo isla soo dukannay Eh, sidee dareemaysaa Een, runtii waxay ahayd maalin aad u farxad badan waayo een, bishii ramadaan ee barkee sanad ayaan dhammaysanay si wanaagsanna maanta waa loo ciiday waxay ahayd runtii maalin aad u farxad badan oo aad dareemayso in muslimiinta meel kastoo ay joogaanba ay si farxad leh ku ciidayaan Eh, dabcanna washington iyo maraykanka guud ahaanteeda xaaladdu sidaa bay ahayd soomaalida iyo muslimiinta waxaa muuqatay inay si farxad leh isugu soo baxeen iyagoo caruurtooda gacmaha haysta islamarkaana damaashadadu ay u muuqdeen kuwa runtii si wanaagsan loo soo diyaariyey Eh, daawadu aniga waxaa igu yaab badnaa een, mararka qaarna isweydiiyaa markaan qurbahan arka sida looga ciidayo iyo sida salaada loo dukado Eh, soomaaliya oo kale waxaad arki jirtay masaajida waaweyn dhul waaweyn oo dadka intuu isku soo baxaan la dukado laakiin meelaha waxaad arkaysaa salaadii masaajid yar oo lagu dukanaya salaadii saddex jeer hal saac laba saac saddex saac oo marba qoladii qoladii hurdo rabtana iska soo hurdayso taasi waxay ku muujinaysaa in ciriiri uu jiro marka ay dadka khasab ku tahay in dadka la kala yaray hadba koox ay timaado Eh, ciid wanaagsan baan leenahay meel kastoo aad joogtaan ood ka maqlaysaan nabad ku gaara sanadkan sanadkiisa daawud bal qodob ka mida wararka ee kugu weynaa
warar goordhow kay naga soo gaaray marinka khaza ayaa sheegaya in isbitaal ku yaala halkaasi uu gantaal ku dhacay ilaa haatanna mugacidda gantaalkaasi halkaasi kusoo riday israel ayaa sheegtay in gantaalkaasi uu ka yimid dhanka xamaas iyadoo xamaasna ay sheegayso in weerarkaasi ay geysteen ciidamada israel wararkani ku saabsan weerarka ayaa imaanaya iyadoo goor hore maanta la filaya in halkaasi xaaladdu ay qabowdo islamarkaana hogaamiyaasha caalamka cadaadis ku saarayaan israel iyo dagaalyanada xamaas inay aqbalaan heshiis xabad joojina soona afjaraan dagaalka dhiiga badan uu ku daatay saddexda toddobaad socda gantaalka ku dhacay isbitaalka ee halkaasi ku yaala ayaa waxaa wararku ay sheegayaan ilaa iyo toban qof ay ku qurbaxeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay war qoraal oo ku baaqayaan si shuruud la-aana loo dhaqangeliyo xabad joojin dhinaca arrimaha aadminimada ah laakiin ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa diiday dalabkaasi una sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon in qoraalkaasi uu xaglinayo rabitaanka kooxda xamaas hogaamiyaha xamaas dhankiisa khaalid mashaal ayaa dalbaday in israel ay soo afjarto duulaanka khaza islamarkaana raaciyay in aanu aqoonsan doonin jiritaanka israel wararka imaanaya magaalada tripoli ee dalka libiya ayaa sheegaya in kooxaha debdemiska ay isku dayayaan inay demiyaan dab weyn oo halkaasi ka qarxay markii dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka iska soo horjeeda uu sababay in mid ka mid a taangiyada lagu kaydiyo shidaalka uu gubto dadka deegaanadaasi ku dhow dhow ayaa la faray inay halkaasi isaga tagaan iyadoo dabku u muuqdo inuu sii fidayo waxaa tani ay daba joogtaa dagaalka ilaa ay haatan muddada labada toddobaad ka badan ka socday magaalooyinka tripoli iyo benghazi ee u dhexeeya maleeshiyaadka islaamiyiinta iyo kooxo dhinaca dowladda taageersan waxaa libiya ay ku jirtay dagaalo sokeeya tan iyo markii la riday hogaamiyihii hore dalkaasi mucaamar khadaafi guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in soo ridistii dayiradii malaysia airlines ee duulimaadkeedu ahaa toddoba iyo toban lagu soo riday dhulka ay fallaagadu haysto bariga ukraine ay tahay dembi dagaal madaxa guddiga nevi pilley ayaa sheegtay maanta isniina in soo ridista diyaaraddaasi ay xadgudub ku tahay shuruucda caalamiga ah waxay ku baaqday baaritaan degdeg ah oo madax bannaan aad baad umahadsan tahay daawud annaga oo dhan shaqaalaha v o e da daawud aweys iyo anigoo maxamed cola xasana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ciid mubaarak
This program has come to you from the Voice of America, Washington.